assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu fiidnimo wanaagsan kusoo dhowaada xilqadda saddex-iyo soddonaad ee taxanaheena kabasho dhowrka xilqadood ee u dambeeyey waxaynu kasoo hadlaynay waxaa la yidhaaho narcissismka af soomaali ahaana aynu ugu magac darnay isxambaarsanaanta inta aynaan u gelin xalkeeda ciddii dhibano u ahayd dadyowga leh ee disorderka la yidhaaho narcissismka ama la noolaatay ama si uun waxa weeyaan ay noloshooda u taabteen waxaynu ka hadlaynaa waxa la yidhaaho caawa isxambaarsanaanta iyo waalidnimada ama parental narcissism sababta aanu yidhi isxambaarsanaanta iyo waalidnimada waxay tahay inaku haddii aynu nahay ummad muslimiina khaasatanna ummad soomaaliyeed haddii aynu nahay tacaaliimta diinta iyo korimadeenna iyo environmentkeenna iyo ogaalkeenna bulsheedii waxay ina amrayaan inaynu sharafno oo karaamayno oo weyneyno oo ixtiraamno oo samafalno oo wanaajinno waalidka aabba iyo hooyo labadaba oo diinteenna ayaa heerkaas waxa weeyaan gaadhsiisay waalidka maqaamkooda ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku lifaaqay cibaadadiisa wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalideyni ixsaana soy tahay haddana waxa weeyaan markaynu ka hadlayno psychologiga ama kasmanafeedka qofku intuuna waalid noqonin qofnimadiisa iyo samaysankeeda iyo koriimadiisa iyo ogaalkiisa iyo environmentka ku nool yahay iyo childhoodkiisii yacni yaraantiisii wax badan bay shakhsiyadiisa saameyn ku leedahay marka waa possibility ama waa suurtagal in ay waalidku noqon karaan narsist sababta aan u samaynayo afeeftani waxay tahay in aan si fudud waxaweeyaan loo leybal garayn waalidkaagiiyo ku amraya ama wax kuu sheegaya ama ku toosinaya ama ku waxaweeyaan kula talinaya ama lecture ku siinaya si aad noloshaada u hagaajiso inaad si fudud labelka u isticmaasho ayaan diidayaa sababtaasaan markaa sida ugu habboon waafaqsan waxaa la yidhaaho ogaal wadareedkeenna bulsheed iyo aqoonteenna iyo diinteenna aan isugu dayayaa inaan usoo gudbiyo waalidku waxa weeyaan markay naarsiska yihiin dhaqamada laga arko marka ujeedka waxa weeyaan ogaal in laga kasbado in la minimis gareeyo amba la yareeyo waxaa la yidhaaho saameynta ay ku leeyihiin nafaheena iyo dhaqankeenna sida ugu caafimaadka badan leh maaha in waalidka ilmuwa iska hor imaadaan maaha in waalidka la jaro maaha in waalidka lala coloobo maaha in lagu fududaado oo la ixtiraam dareeyo oo waxaweeyaan loola dhaqmo si hooseysa abdan marka afeeftaas saasaan u dhiganayaa qof kastoo idinka mida u dhagaystahayna sidaas waxaweeyaan maankiisa iyo maskaxdiisa ha ku qaato possibility iyo suurtagalnimo inay jirto ah inay waalidku narsist ay noqon karaan ay noqon karaan waalidka laftarkoodu ilmay ahaayeen sidaan hore carabka ugu soo dhuftay dad baa soo koriyey waalidkood baa soo koriyey waalidkoodna waalidkood baa soo koriyey wax badan oo la kala dhaxlay baa jira wax badan oo ay saameyn ku leedahay tarbiyadda nooca ay soo qaateen wax badan oo ay saameyn ku leedahay environmentka iyo deegaanka ay kusoo koreen wax badan oy saameyn ku leedahay geneticskooda iyo hidasidayaashooda wax badan oy saameyn ku leedahay ogaalkooda in uu ballaadhanayo iyo inuu kooban yahay oo halkiisii uu taagan yahay wax badan oo ay saameyn ku leedahay traidkooda iyo dhaqamadooda u khaaskaa personalitigooda ayaa jira kuwaas ayaa jaangoynaya inuu waalidku noqdo waalid narsisista iyo in aanu noqonin just like sidii aynu uga soo hadlaynay ilmuhu inuu noqon karo macalinku inuu noqon karo ninku inuu noqon karo gabadho inay noqon karto wamaa ilaa daalik waxaynu soo sheegnay dhaqamo fara badan baynu kusoo sheegnayo sababta marka horeba aynu isxambaarsano ugu bixinay qofka naarsiska ahi waxay ahayd in uu sentarka isagu yahay oo isu arko ahmiyadiisa iyo qiimihiisa iyo weynidiisa iyo magaciisa iyo maqaamkiisa cid kaloo soo gaari kartaa in aanay jirin oo dabadeetana in isaga loo adeego isaga un laga fikiro isaga un la tixgeliyo isaga un la qiimeeyo isaga un la qarameeyo ujeedkiisu yahay haddaba marka ay cilaaqadu tahay ama xidhiidhku uu yahay waalidnimo xoogaa way ka duwan tahay oo shakhsiyadda noocaas markuu qofku leeyahay siduu ubadkiisa ula dhaqmayaahe way ka duwan tahay sida uu ninku xaaskiisa ula dhaqmayo ama xaasku ay ninkeeda ula dhaqmayso ama saaxiibku saaxiibkii ula dhaqmayo waalidku markiisa ugu horeysa ilmaha markuu dhalay wuxuu leeyahay wax layidhaaho authority ama awood buu leeyahay mar walba wuxuu leeyahay gacanta sareysa sababtoo ah qofkan isagaa dhalay froma yacni ilaa marka uu ilaahay subxana watacaala ku abuuray waxa layidhaaho eh, qofkan isagoo candhuufa waalidkiisa ama hooyadiisa makaankeeda ilaa markuu adduunka imaado ilaa marka lasoo korinayo ilaa marka marka wuxuu haystaa awood ah inuu qofkan mold gareeyo marka la sameynayo dhagax haddii aad maanta dhishid oo aad rabtid inaad qaab aad adigu rabto aad u ekeysiisid oo aad haysatid qalabkii aad ugu ekeysiin lahayd waxaad awood u leedahay in aad dhagaxa sidaad doonto aad u ekeysiin kartid haddaad dhoobo qoysid oo aad samaysid oo shaybkeeda iyo muuqeeda aad waxa weeyaan si khaasa rabtid inaad u ekeysiisid waad u ekeysiin kartaa haddaad maro tolaysid oo aad taqaanid hababka wax loo tolan ah sidaad doonaysid iyo staalkaad doonaysid baad marada u dhigaysaa ama aad u tolaysaa ama aad u qaabeynaysaa haddaba waalidku wuxuu leeyahay authoritiga ama awoodda ah in uu qofkan yar sidii uu doonayo isagu waxa weeyaan uu u dhisi karo ama uu u qaabeyn karo oo qofka markaad guursatid ama saaxiibka aad shalay la kulantay adoo weyn intaa leg baad la kulantay isagoo mar walba saameyn uu kugu leeyahay qofka naarsiiska ahi waalidku markuu naarsiist yahay saameynta ugu weyne ugu ballaaran ayuu ku leeyahay waxa la yidhaaho ilmihiisa oo sababtaasaa fi diin alislaami marka nabigu caleyhi salaatu wasalaam inoo sheegaya saameynta waalidku ilmaha ku leeyahay uu inoogu sheegay in ilmo kastaahi uu fidrada ku dhasho isagoo muslina deep down oo og ilaahay inuu jiro laga soo bilaabo markii aadam dhabarkiisa la masaxay ilaahay waxa weeyaan dadka markhaati kaga qaaday alastu birabbikum qaaluu balaa Een, markuu adduunka ilmihii yimaado isagoo fidradiisu uu saliim yahay oo positive psychology waxaa la yidhaaha ayaa aada uga hadle ilmihii saliim yahay oo aan wax cuqdada iyo wax dhibaato ah iyo wax misinformationa iyo wax trauma ah iyo wax wareera iyo wax confusiona iyo wax waxa weeyaan eh, khalal gelin kara shakhsiyadiisa aanan lahayn waalidkiisa ayaa khalal gelin kara shakhsiyadiisa oo diintiisa iyo muctaqadkiisa iyo iimaankiisa iyo adduun aragkiisa iyo wax walba soofeyn karo siday doonayaan ka dhigi kara sababtaas oo xadiisku ahaa eh, aabe- aabihii labadiisa waalid ayaa ma yuhuud ka dhigaya ama ilmihii nasraani ka dhigaya haday muslim yihiinna dee fidradiisii sii xoojinaya oo muslim ka dhigaya marka cilaaqada waalidku markuu narsist yahay uu ilmaha ku leeyahay saameynta uu ku leeyahay way ka xoog badan tahay ma way ka ballaaran tahay ka dadka kale ay isku leeyihiin ka hee dadka kale ay isku leeyihiin Een, waxaa la yidhaaho dabeecadda perfectionismka ama waxa la yidhaaho dhaalanteedka dhammaystiranka ayaa ah calaamad lagu yaqaano dadku marka ay yihiin narcissist ama narcissistic markay yihiin daba waalidku marka uu narcissist yahay ama narcissistic markuu yahay wuxuu sameeyaa in uu u arko ilmahan sidii yacni waxaa la yidhaaho dhagaxii aan kasoo hadalnay ama dhooqadii iyo ciiddii aan kasoo hadalnay inuu mold garan karo qaabeyn karo si alla siduu doonayo dhinacuu u tujiyo u jeediyo mooyaane dhinac kale in aan u jeeso does this mean inaanu waalidka i rabeyn karaynin inaanu i hagaajin karayn inaanu i hoga tusaaleyn karayn inaanu i qorqorayn qofnimadayda abadan taasi lama laha waxa la yidhaaho tarbiyad eh, lama laha xidhiidh markay arinku arin isxambaarsananeed uu yahay waalidkaagu inuu ku rabeeyo oo diintaada iyo dhaqankaaga iyo qofnimadaada iyo skilskaaga iyo xirfadahaaga iyo shakhsiyadaada iyo habnololeedkaagaba uu hagaajiyo wuu sameynaya laakiin hab muctadila oo adigana ku ogolyahay inaad qofkaaga ahaatid oo uu tixgelinayo doonitaankaaga iyo diinitaankaaga iyo ra'yigaaga iyo aragtidaada ayuu kuu rabeynaya oo tarbiyaddu markaa waxay noqonaysaa tarbiyad muctadila imaa markuu waalidku yahay waxaa la yidhaaho narsist ma laha wax la yidhaaho ilmuhu ra'yi buu leeyahay aragti buu leeyahay waxbuu ku weydiin karaa waxbuu ka caban karaa waxbuu doorashuu leeyahay diiditaan buu leeyahay waxaasi iyoka qaamuuskoodu kuma jiro oo tusaalahaan waalidka narsiska ahi hadduu markuu dhallinyarada ha uu rabi jiray inuu dhakhtar noqdo markuu weynaado ee uu ilmo dhalo wuxuu doonayaa hadday isagaanay u suurtagelin inuu ilmahaasi dhakhtar noqdo xataa haddaanu ilmahaasi lahayn wax background ama aqoonu science la xidhiidha ama doonitaan iyo dookh iyo rabitaan uuna lahayn ama uu xataa u sheego inaanu hooy ama aabaanan arrinkaa rabin waalidkii mar walba wuxuu culayska saaraya ilmihii inuu noqdo suuraddii uu shalay toole isagu iska waayo isagu noqon waaye ra'yiba la isweydiin maayo waxa weeyaan aragti la isweydiin maayo doorasho la isweydiin maayo qofnimada ilmaha lama tixgelinayo totali marka mar walba waa awaamir joogta ah sidaan anigu rabo iyo sawirkan anigu rabo waa in aad yeelataa waa inaad hee yeelataa sababtu saa u sameyn waxay tahay inta badan maaha inuu ilmahan adduunyadan hawsha badan leh uu u diyaariyo laakiin waxa weeyaan in uu attention ku helo oo markuu madalaha iyo fagaarayaasha la isugu yimaadee dadka kale isugu yimaadaane qabiilkiisa iyo qoladiisa iyo reerka iyo asxaabta iyo dadka ay isku shaqo wadaagga yihiin inuu ku faanido inaan ka digtoorka ama inantaa digtooradda anigaa dhalay waxaa laga yaabaa ilmahaasi intuu xataa digtoornimada khasabka uu dhiganayo inuu shan jeer dhaco shanta jeer markuu dhaco waalidkii mar walba wuxuu la dul taagan yahay ilaa aad noqoto qofkaa aan doonaya mooyaane aniga ilmahaygiima tiid inuu dhaco inuu ka caakafo inuu depression ku dhaco inuu iskuulkii iyo waxaweyaan waxaweyaan jaamacaddii uu boqol magac ku yeesho waxaas isaga shaqadiisa ma aha sababta uma xisaabsan waxaa la yidhahaa dareenka iyo doonitaanka iyo shakhsiyadda iyo maxaa saameyn kule ilmahaaga inuu tixgeliyo meesha uguma jirto ubadku markay korayaan waalidku markuu narsist yahay kuma tababaro waxaa la yidhaaho ama kuma tarbiyeeyo inuu ra'yigiisa ilmuhu dhiiban karo saan soo sheegnay oo wuxuu doonayo iyo wuxuu diidayo uu isagu u sheegi karo waalidkii waxaasan doonaya amba waxaasan diidaya ama saasan dareemaya ilmihii markaa wuxuu noqonayaa ilmo anxious ah oo mar kasta waxa weeyaan wixiisii iyo dooritaankiisii iyo doorashadiisii iyo dareenkiisii gudihiisa ku haysta oonan lahayn wax layidhaaho ku dhac in uu ka hadlo waxa uu doonayo markaa shakhsiyan ilmuhu waxa u samaysmayso shakhsiyad ah in aanu isagu shakhsiyaddiisii dhabta ahayd noolaanin mar walba uu noolaado ama uu xidho kabaha waalidkiisa kabaha waalidkiisa inuu xidho waalidkii ajanduu leeyahay aragti buu leeyahay qaab u socdaa nolol buu rabaa taasuuna inuu ilmuhu noolaado uu ka xuubsiibto ilmahaasi wixii dareemo iyo shakhsiyad iyo doonitaan iyo diiditaan isaga u khaaska ahaa taasi waxaa ka dhalanaysa markaa inuu ilmihii uu ilaawo qiimaha ay leedahay qofnimadiisu ilaawo qiimaha ay leedahay dareemihiisu ilaawo qiimaha ay leedahay afkaartiisu ilaawo waxa la yidhaaho haya mayadu aanay waxa weeyaan ay iskaga qasanto muhiimadiisu waxa weeyaan uu ku dadaalayaa inuu raali ahaashiyaha waalidkiisii waxa uu doonayo inuu sameeyo xataa haddii isagu uu ku naf waayayo xataa haddii isagu uu ku farxad waayayo xataa haddii isagu uu waxaweeyaan khalal uu ku dhacayo ma noolaanayo nolol isaga u eeg tuutaliba waalidka waxaa lagu yaqaanaa inay raxmad badan yihiin inay dhibirsanaan badan yihiin in markay tarbiyad noqoto ay kala garanayaan marka ay adkaanayaan si ay kuu jiheeyaan iyo marka ay kuu dabcinayaan si ay waxaweeyaan kuu hoga tusaaleeyaan waalidku markuu narsist yahay ma jirto ama tarbiyadiisa kuma jirto adaygaas iyo dabacsanaantaas iyo xikmadda ay ku kala dooranayaan mar walba waa dad ad adag xilliga keliya ee ay dabacsan yihiin ama ay dhibirsanaan ubadka tusaani waa xilliga ay wax ka rabaan marka mar walba kalgacalkooda iyo jacaylkooda wuxuu la yimaadaa waxaa la yidhaaho ajandayaal khaasa ama condition conditioning inay waxa weeyaan mar walba ay sabab uun ay kalgacaylka ku bixiyaan taasi markaa waxay keenaysaa in uu ilmihii xilliga keliya uu kalgacal waalidkiisa uu ka arko automatically maskaxdiisa inay ku timaado okay muxuu waalidkaaga kuu diri doonaa waa kan maanta yar dabacsane yani heerkaas ayaa waxaa la yidhaaho gaajada kalgacala ilmaha ka gaadhaysa markuu waalidkii yahay narsisist waalidka narsisistka waxaa lagu yaqaanaa in ay leeyihiin waxa la yidhaaho af soomaali waxay ku noqonaysaa inay qarxaan qarxista maxaa loo yaqaana sheyga marka uu mar keliya explode garoobo oo waxaweya uu cod sara bixiyo oo waxaweyaan dhibaato geysto marka waalidku markuu narsissist yahay marka uu wax doonayo mar keliyuu qarxaa ha habaartamo ha caytamo ha buuqo sometimes waalidka qaar waxay sameeyaan inay ooyaan inay dhulka isla dhacaan inay maryaha iska jeexjeexaan just inuu ilmahoodu waxay doonayaan uu sameeyo inuu sameeyo marar badan waxaa dhacda xaaladaha markay aadkii aadka u daran yihiin waalidka qaar xataa waxaa la arkaa markaad iminka aad yani akhridid bugaagta amba aad aragtid clinical psychologistka ka sheekeynaya dadka dhibaatooyinku yaraantii ay waalidkood kasoo raaceen in waalidkoodu uu ilmihii u noqday isagu waalid u noqday so markuu ilmuhu yaryahay waalidku ilmaha ma ilaaliyo uma daba joogo oo ma naxariisto oo ma gacan qabto oo ma jiheeyo oo wixii markaa uu ilmaha yaray gacan qabashooga baahanayn kama gacan qabto cagsigaa dhacaysa markuu waalidku narsist yahay ilmihiibaa waalid u noqonaya waalidkii oo dareenkiisii ilaalinaya wuxuu doonaya sameynaya oo waalidka ayuuna dhulka isla dhicin carruurta yar markay waxaa la yidhaaho ay yaryar yihiin qeybbaa waxay leeyihiin waxa la yidhaaho tantrum dhulka isla dhacaan markay wax waayaan aba yani intay dhulka fadhiistaan bay isla dhacaan aba timaha iska googooyaan amba albaabkay isku qariyaan halkaasay ka ooyaan ilaa waalidkood waxay doonayaan ay u sameeyaan waa dhaqan la hagaajiya inta badan laakiin caruurtaa lagu yaqaanaa laakiin cagsigu marka uu waalidku narsist yahay waxaa dhacda in uu waxaweeyaan ay u dhaqmaan sidii ilmihii ay u dhaqmaan haddaan soo dhaweeyo suuradda waxaa dhacda mararka qaar xataa ilmihiiyo weynaaday oo guursaday oo ninkiyo xaas iyo ilmo leh waalidkii markuu arko in suuradda xaaskaa cusube inankeedu ay yeelatay ama inankiisa u yeeshay aanay yacni u qalmin ku xulaabta isagao ku hayama siduu doonaya aanu ahayn ama aan u adeegeynin danihiisii iyo doonitaankiisii hadduu doono qofku uu ilmihiisu soo gursay waa qof muxtarama waa qof akhlaaqleh waa qof diinleh waa qof raxmadleh waa qof reerkiisii gurigiisa ka adag laakiin isagunbay ama iyaduunbay u cuntan weyday marka pressure wuxuu saaraa ilmihiisa siduu u furo waxaa la yidhaaho qofka uu nolosha la wadaagay maanigoo intaasoo dhan kusoo siday oo intaasoo dhan calooshaydaad kusoo jirtay ama intaasoo dhan aad muruqayga iyo dhididkayga cunaysoon aabaha ahay ayaad waxaweyaan iga dooratay ninkan ama aad gabadhan iga dooratay waalidka qaar baa isu suuxiya qaar baa dhakhtarka la dhigaa hooyooyinka qaar baa dhulkaas la dhacaa markay guriga ilmahooda tagaan waxaweeyaan buuqaa oo jaarka iyo dadka isugu yeedhaa waxaasoo dhanna waa inay duleeyaan ilmahooda dabadeetana uu u hogaansamo go-aanka iyagu doonayaan yaama yacni guryo ku dumay because of waalidiin ah narsissist oo iyagu siday doonayeen mooyaane si kale in loo socdo aanan lahayn taa waxaa kasii daran waalidku markuu narsissist yahay xataa ilmuhu markuu guursanayo waxaa la yidhaaho shucuubtu iyo dadku way kala dhaqan duwan yihiin carabtii iminka soomaalidoo kale isku dhaqan maaha reer galbeedkana isku dhaqan ma nihin waalidku markuu waalid hagaagsan yahay oo naxariis leh oo iimaan leh oo taqwo leh oo ta ilaahay a qabanayso ilmihiisa wanaag buu la doonayaa caafimaad buu la doonayaa deganaashiyuu la doonayaa raxmad buu la doonayaa inuu nagaaduu la doonayaa wiiliyo gabadhba xataa markuu guursanayo marka inta badan hadday xataa qof wanaagsan arkaan ra'yi bay usoo bandhigaan waxaa la yidhaaho ilmihii qofkaay qofkaay qofkaasan u maleeya inuu kuu qalmee bal ka waran adig noloshaada macid kalaa ku jirtaa maxaad doonaysaa inaad samaysid sidaad doonaysaa inaad noloshaada yani next stagekaaga stageka stage ku xigay inaad u socotid hadda guur diyaarmaad u tahay talay la dhinac socdaan tusaaleyn bay la dhinac socdaan xataa haddii ay aaminsan yihiin ama dhaqan ahaan uu ehelkooda ku jiro in ubadka loo dooro qofka uu guursanayo si yacni xikmad iyo deganaanshiyo leh bay usoo dooraan weeras haddii waalidka narsist yahay waxaa dhacaysa in aanu garina aanay gelin garina aanay ka bixin ubadkoodu aanay doonitaan iyo doorasho toonna aanay lahayn qofkay doonaanay sanka uga dalooliyaan ay waxweyan guuriyaan haddii kale uu qofkii qaadan waayana dhaqamada qaar waxaa jirta soomaalidu leedahay oo inta labada farood loo soo fiiqo la odhanayo waxaweeyaan duca iyo habaar kala dooro duca iyo habaar kala dooro marka qofkii noloshiisii o dhan baa mugdi la gelinaya qofuna aqoon qofuuna rabin qofuuna garanayn ayaa afka laga gelinaya simply hooyadiibuu farxad gelinaya amba aabiibuu farxad gelinaya ama oday kaloo aabihii kula sharatamay ilaa waxa weeyaan qofka noloshiisii meeluuna ka warhaynin oo mugdiya la gelinayo waa markuu waalidku isxambaarsan yahay tiisuna ay u muuqato muhiim maaha gurigan dhismaya muxuu ku dhismayaa shuruudii ilaahay u dhigaye mawadatan waa raxmadii miyuu ku dhismayaa mise heblaayaan iska dhisayaa iyo hebel baan iska dhisaya odaygaa hebel baan rabaa inaan kula xidido shirkadiisaasaan rabaa inaan shaar ka helo shaqadeyda maaha inantayda inaan waxweydiiyo waa inaan madaxeeda waxaweeyaan aan halkaa ku galaa deetana odayga ama ninkaan afka ka geliya sidaas le gabadha heblaaye maqaamka sareysan u baahanahay inaan sidaaqadiyo saaxiibtinimo la yeesho markaawa inaan inankayga inanteeda u guuriyaa haddii maqli waayana waa inaan susuuxiya waa inaan dhakhtarka la dhigaa waa inaan idhaaho waxa weeyaan habaar baad iga qaadatay marka waxaa dhacaysa ubadkii inay ka xoob siibtaan ama aanay lahaanin shakhsiyaddiga u gaara doonitaan iyo diiditaan midna ubadku marka ay la korayaan ama ay koriyaan waxaa la yidhaaho waalid isxambaarsanaahi waa ubad sidan sheegayo aan go-aan lahayn indecision waxa la yidhaaho wax go-aana ma laha absad shay waxa ugu yar noloshooda ma dooran karaan iskuul baanay dooran karin manhaj bayna dooran karin qofkay guursanayaan bayna dooran karin shaqaday rabaan bayna dooran karin waa qof uun waxa weeyaan mar walba intaanu wax dooranin loo doorayo marka waxaa koraya dad waaweyn oo indecisive ah oo aanan lahayn waxaa la yidhaaho doorashada amba go-aanka markastoo isirahaan xataa wax dooro oo hadday saaxiibadoodu ay arkaan yacni go-aamo gaadhaya ama noloshooda waxweyn u talinaya maanta isirahaan iyagu go-aan gaadha mar walba waxaa la saaxiibo gudahooda degan dambi bay dareensan yihiin guilty bay dareensan yihiin guilty ayay dareensan yihiin waa dad ka shakiya waxaa la yidhaaho go-aamadooda ka shakiya waa dad ka shakiya afkaartooda ka shakiya waa dad ka shakiya aragtidooda ka shakiya waa dad ka shakiya xataa xasuusahooday ka shakiyaan oo sidaynu kasoo hadalnay tacticsku leeyahay qofku markuu narsist yahay waxaa kamida gas lighting inuu shaki ku gelinayo ahaanshahaaga inuu shaki gelinayo marka qofka mar haddii waalidkii marwalba markuu xataa ilmihii fikrad la yimaado odhanayo malaa waad ismoodsiisay waxaa igumaad odhan ama imaad sheegin ama igamaad dalbanin waxaa imanaysa qofkii inuu mar walba ku jirayo wax la yidhaaho inuu isagii doubts afkaartiisii inuu shaki kaga jirayo inuu shaki kaga jirayo markay soo weynaadaan ubadku ay koriyaan waxaa la yidhaaho waalidka narsiska ahi waxaa lagu arkaa in markay cilaaqaadka romantica ay timaado ama ninka uu gabadh la sheekeysanayo ama gabadhu ay nin la sheekeysanayso in ay ayna lahayn wax la yidhaaho xuduudo aanay lahayn caafimaad qaba xuduudo caafimaad qaba aanay lahayn oo mar walba dadka ku tacalluqaan tacalluq maradiga ayaa ku badan ama waxaa la yidhaaho codependencyga tiirsanaanta taba wayn kasoo hadalnay ayaa ku badan oo qofkii wuxuu ka shaqaynayaa un inuu qofka kale raali geliyo wuxuu ka shaqaynayaa un inuu qofka kale kabaadaba qaado wuxuu ka shaqaynayaa un in aanu wax boundaries aanu lahayn doonitaankiisa iyo diiditaankiisa iyo rabitaankiisa iyo nolosha siduu yacni noloshiisu qaab ma yeelato xidhiidhadiisuna qaab ma yeeshaan simply because markuu yaraa may lahayn noloshiisu qaab mar walba waxa wuxuu noolaa un inuu waxa weeyaan uu ka baaqsado qaraxa iyo cadhada iyo habaarka iyo buuqa waalidkiisa saas leegba ay cilaaqad uu galo uuna lahayn shakhsiyad isaga u khaasa doonitaan iyo diiditaan uuna lahayn mar walba isugu yani isugu tixgelin isugu waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed isugu hawlayahaa inuu qofkan kale raali geliyo ilaa uu shakhsiyadiisii luis garayo marka way fududahay dadku marka waalid narsisi ay soo koriyaan in la manipulate garayo dareenkooda inaan la habaabiyo way fududahay inaan la khiyaabo way fududahay in wixii la doono lagu sameeyo sababto ma laha waxa layidhaho xuduudo caafimaad qaba ma laha maalinta xataa ay siraahaan ma laha waxa layidhaaho inay sheegan karaan waxay ka cadhaysan yihiin waxay diidan yihiin waxaa dhibaya sababtoo yaraantoodii mayna kusoo korinin environment ay ku sheegan karaan waxa dhibaya amba dhibaataynaya ama dhibaataynaya waxay la koraan ubadku ama uu waalidka naarsiska ahi ubadka ku beeraa waxa la yidhaaho self blame weliba mid chronica ayay ku beegan xanuunada marka lakala qaadayo waa xanuun laga ladnaan karo iyo xanuun waxa weeyaan abadal caabidiin ku raacaya oo chronica marka ubadka ay waalidka isxambaarsanayaashaahi koriyaan waxay ku beeraan wax la yidhaaho nafcanaanasho ay la godgalaan ma sheegin hadday ku baraarugaan oo iska daweeyaan oo naftooda ka dhayaan oo shakhsiyad cusub intay xoob siibtaan ay hiilinkooda iyo dhaymaha naftooda ay ka shaqeeyaan laakiin chronic self blame bay leeyihiin dadka marka waalidkii isxambaarsanayaashaahi ay soo koriyaan ay soo koriyaan oo mar walba ilmuhu markuu lasoo koro waalid xambaarsana xataa hadduu furniin dhaco hataa hadday guriga dhibaato ka dhacdo hataa haddii buuq dhaco hataa dhibaato kastoo loo geysto tu jir ahaaneed iyo tu maskaxaaneed iyo tu caqli ahaaneed iyo tu warever ilmihi waxaa lagu yaqaanaa afkooda laga qabtaa ilmuhu marka waalid naarsisi koriyey haddaan ilmo wanaagsan ahaan lahaa haddaan ilmo dhaga adag aanan ahaan lahayn haddaanan maaragta waxaa sameyn lahayn waalidkayga waxaa may sameeyeen mar walba inu isagu self blame self blame self blame iscanaananayo iscanaananayo iscanaananayo iscanaananayo iscanaananayo waxaa la yidhaaho waalidku marka uu narsissist yahay tootaliba wuxuu sameeyaa ubad kala dhantaalan dareen ahaan kala dhantaalan oo isku dhex baahsan oo dhibaataysan oon kalsooni lahayn oo naf arag lahayn oo waxa weeya shakhsiyad lahayn oo damoor uu waalidkaaga yahay narsist uu ahaa ama uu yahay waa damoor aad u jilicsan tahay inaad geshid cilaaqado ama xidhiidho sumaysan oo lagu abyuuso sababtoo ah waxaad tahay qof markuu yaraa bahda laga soo diray waxaa tahay qof marka uu yaraa waxa weeya shakhsiyadiisa la baabiyey oo adigu isma garanaysid xilliga keliya ad isgaranaysa waa xilligaad waalidkaaga eegto shakhsiyadaad leedahay waa shakhsiyad waalidkaaga u eeg malihid ra'yi ama aragti ama doonitaan ama diiditaan ama dareen adiga kuu khaasa ama xuduudaha adiga kuu khaasa malihid marka waalidku u noqon karaa waxaa la yidhaaho narsist sidaan soo sheegnayna wuxuu la wadaagaa shakhsiyaadka kale aynu kasoo hadalnay waxaa saameyn kule oo abuuri kara waalid narsisa environmentka abuuri kara tarbiyadiisiiba abuuri karta shakhsiyadiisa iyo waxaa la yidhaaho hidasidayaashiisa ayaa abuuri kara way jiraan oo waa laga qofku dhayma uu ka heli karaa waqti dheer bay qaadataa healing bay qaadataa laakiin haddii uu jiro inaad dareensan tahay ma aad xiloqaadkan iska dhex aragtid don't feel guilty because waalidkaagu waa insaan waa bani aadam iyadoo waalid yahay oo madaxa uu inoo saaran yahay oo ilaahay ina amray inaan sharafno haddana dhibaato wuu kuu geysan karaa waana wax laga bixi karo waana wax u baahan waxaa la yidhaaho fiirsasho waa wax u baahan baraarug waa wax u baahan dhaybnafeed wax u baahan faham waa wax u baahan inaad shakhsiyad cusub aad dhistid xilqadda xilqadan ku xigta biidni lwaaxid ilaxad waxaan ka hadli doonaa si guud cilaaqadu aad lahayd ama sida uu narsisismku ku taabtay noloshaada cidduu doonaa waxaweyaan dhinaceeda ha kaaga imaado ama say ha kaaga imaado ama xaas ha kaaga imaado ama ilmo ha kaaga imaado ama waalid ha kaaga imaado ama macalin ha kaaga imaado ama saaxiib ha kaaga imaade bal strategiska iyo sida imaka loola dhaqmo ee uu qofku uga soo kaban karo wixii ku dhacay ayaynu ka hadli doonaa بإذن الواحد الأحد السلام عليكم